barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka geeska afrika qaarkood iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco afar iyo labaatanka bisha agost sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
waxaan dhihi karnaa dhallinyarada soomaaliyeed ee sida xun cadaystay sahaal baan jawaab uga rabnaa waa su-aal furaane maxay ku kala duwan yihiin luuqdii unbay ku kala duwanaadeen laakiin shaqaladii labaatan shaqal baa wada galay koo iyo labaatan shaqal baa geli karayo waa abwaan maxamed cabdulqaadir daa'uud oo ururiyey waxna ka qoray dhaqankii hore ee soomaalida waxa uu ka warramayaa halbeega suugaanta soomaalida barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan kaalmaha heesaha oo aad maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah
badankiyo jidhkaygiyo boga iyo wadnaha bide beerkay
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
xilli ay sanad ka soo wareegtay barakicii iyo gumaadkii ay ciidamada milatariga ee dalka mermer ay kula kaceen muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi rohingaha ayay dowladda dalkaasi shaacisay inay hadda naba tahay deegaanadoodii ayna dib ugu soo laaban karaan hase ahaatee ukuurgalayaal caalami ah ayaa arrintaasi ku gacan sayray qaar ka mid a dadka badbaaday ayaa hay-adaha caalamiga u sheegay markii ay soo gaareen xeryaha qaxootiga ee dalka bangaladesh sanadkii tegey in ay la kulmeen dhibaatooyin aad u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid a ehladooda oo lagu hordilay lagu horkubsaday guryahoodii oo la gubay iyo miinooyin lagu xiray dhulka si aysan dib ugu soo laaban deegaanadooda dad gaaraya shan boqol oo kun ayaa bishii ugu horreysay ee ay barakacaasi bilaabatay u soo qaxay dalka bangaladesh halka laba boqol iyo konton kunna ay ku soo xigsadeen bishii xigtay ee sebtembar ee sannadkii hore tirada dadkaasi oo sii kordhaysay ayaa hadda ku nool xerada qaxootiga ugu weyn ee caalamka oo ku taal bangaladesh
austraaliya ayaa yeelatay ra-iisul wasaare cusub xisbiga talada hayaha ayaa wasiirkii hore ee socdaalka scott morrison u doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub jimcaha maanta morrison ayaa ka badiyey wasiirkii hore ee arrimaha gudaha peter dutton iyo wasiirka arrimaha dibadda julie bishop oo uu ku garaacay wareegii koowaad ee doorasho ka dhexdhacday xisbiga dhexdiisa waxa uu bedelayaa hadda ra-iisul wasaarihii hore malcolm tambal oo ku guuldaraystay inuu codka kalsoonida ka helo xisbiga talada haya tambal ma uusan tartamin doorashada maqaamka ra-iisul wasaaraha ee xisbiga talada haya waxaana uu sheegay inuu iscasilayo kana baxayo siyaasadda magacaabistii scott morrison ayaa soo gebagabaysay qalalaaso siyaasadeed oo ka dhex oognaa dowladda muxaafidka ah ee australia xilli ay dalkaasi ku soo dhowaadeen doorashooyinka baarlamaaniga ah oo loo qorsheeyey inay dhacaan bisha may ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka waxa uu mr scott noqonayaa ra-iisul wasaarihii lixaad ee ay australia yeelato muddo kow iyo toban sano ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a khaasatanna barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington waxaad ku soo dhowaataan sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu naga soo diyaariyey magaalada laascaanood wariyaheenna cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii labaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo maanta marti inoogu yahay abwaan qoraa maxamed cabdiqaadir daawud oo ku magac dheer stansa toddobaadkii hore ayaynu waxaynu ku eegnay xeerarka qoysaska soomaaliyeed ay lahaayeen barnaamijkan maanta ayaanu waxaynu ku eegi doonaa halbeega suugaanta soomaaliyeed mudan cabdikariin olol aada baad marka kuwaad aan kugu mahadcelinayaa waa markii labaad ee barnaamijkaaga aan marti ku ahay adiga iyo bahda v o a dana aada baan ugu mahadcelinayaa innaga xeerkii iyo dhaqamadii hore ka hadlaynay haddii aan ku yaro horumara sugaanta soomaalidu way baaxad weyn tahay wayna ballaaran tahay wayna ku kala duwan yihiin deegaanada soomaaliyeed hadba wa sida loo tiriyo sugaanta laakiin waxaa muhiimka maanta aynu eegi doono waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta joogo aada uma kala garanayaan qeybaha sugaanta waxa u dhexeeyo qofka markuu meel ka istaago oo uu tix tiriyo saad ogta hadalka soomaaligu tix iyo tiraab ama hadal iyo hawraar buu u qaybsamaa marka dadkii way kala garanayaan hadal iyo hawraar inuu yahay laakiin tixdan in la tiriyey ee qeybtee weeye ma kala garanayaan marka taa ayaanu ku eegi doonaa maanta insha allah
awaana runtii waxaynu aragnaa in had iyo jeer laga hadlo gabay jiifto bal dadka ku dhagaysanaya gabaygu goormaa la odhanayaa waxaan la tirinayaa waa gabay waa loo aqoonsanayaa qofka tirinaya oo la yidhahdaa gabay buu hebel qaaday cabdikariinow aad baad u mahadsantay mar labaad dhabtii waa arrin meesha ku jirto su-aal u baahan weeye in si wanaagsan looga waraceliyo weydiinta sugaanta soomaalida qeybaheeda way badan yihiin gabay baa ka mid a jiiftaa ka mid a geeraar baa ka mid a gurow baa ka mid a saar baa ka mid a buraanbur baa ka mid a masafaa ka mid a wagla ka mid a ama maxaa la jira hirbada jiibta diisowga shiribka jaandheerta walasaqada yacni waxaan la tiriyo oo dhan aada bay u fara badan yihiin laakiin haddii aynu fiirino sugaanta soomaaliyed waxaad moodaa waagii hore gabayga ayaa kaalinta koowaad ku jiri jiray oo dadkii horena raggii hore ee soomaaliyeed ay caan ku ahaayeen gabaygu marka wuxuu kaga duwan yahay sugaanta kale inta badan isagu waxaa la yidhaahdaa waa boqorka sugaanta soomaaliyeed taasaa la oran karayaa maxaa yeelay cid walba iskuma dheerarin karto oo ma maha ma curin karto ama ma hal abuuri karto gabaygu wuxuu kaga duwan yahay marka waxaa ka mid ah halbeegiis haddaynu fiirino waxaa jira wax la yidhaahdo horis iyo hoojis gabayga wuxuu leeyahay hojis iyo horis buu leeyahy marka hojisna qaar baa yidhaahdo qaarna hojis bay yidhaahdaan iyo iyo horis qoladan ingiriiskane waxay yidhaahdaan hemstic oo labada qaybood ee loo kala qaybiy marka gabayga halbeegiisa waxaa ka mid ah guud ahaan beydka gabayga ah waxaa geli karaya ugu badnaan labiiyo labaatan ama kow iyo labaatan shaqal baa geli karayo marka ay intaa gelayaan kow iyo labaatankaa shaqal ama labaatan baa ugu wanaagsan inay galaan haddii gabaygu marka ay labaatan shaqal ay ku jiraan halbeegiisa waxaad arkaysaa oo ku jiro waxaan la yidhaahdo hojiska iyo horiska wuxuu ku markaa qeybta hore waxaa gelaya laba-iyo toban shaqal laba-iyo toban shaqal baa gelayo qeybta dambena sideed shaqal baa gelaya marka sideed iyo labaiyo toban marka la isku geya maxay noqonayaan labaatan shaqal baa gabayga geli kara waxa ugu wanaagsan wey qaabka loo tiriyo haddii laakiin ya iyo iyo wa iyo ay galaan sideed iyo toban shaqal way geli karaan oo labaatankii hoos buu uga degi karaa marka laga hadlaya abwaane maadaama adigu aad aqoon fiican u leedahay dhanka cilmigan aad ka eegayso gabaygu wuxuu leeyahay god oo godod baa laga gabyaa bal ka waran dadka ku dhagaysanaya ee dhallinyarada ah ee raba inay gabyaan marka laga hadlayo gododka oo kale bal ka waran xeerarka ugu muhiimsan in godka oo kale laga gabyo
waa runtaa cabdikariin ow godadka gabayga laga gabyo way badnaan karaan oo dee xeerka aan sheegnay baa marka koowaad ka mid ah xaraf raaca ayaa ka mid ah waa inuu hal xaraf ku socdo marka haddii waxana gabay uu yahay waxaa lagaga garan karaya sugaanta kale uu kaga duunaan karaya ama lagaga baadi sooci karaya xarafka uu ku socda beydka inuu hojiskana galo ama hojiska u galo ama horiskana u galo tusaale ahaan haddii aan iraahda adigaan salaan kuu baxshaa sida saraakiile adigaan salaan kuu baxshaa intaa waxaa ku jirta labaiyo toban shaqal yaa ku jirto marka labaiyo tobankaa shaqal halkaa ku jira cooma ama maxaa la dhihi jiray hakad baa galaya sida saraakiilena waxaa qaybtii ugu dambeysay weyo haddii aan idhaa adigaan salaan kuu baxshaa keli macno ma samaynayso marka adigaan salaan kuu baxshaa sida saraakiile adaan siinka iisoo dhacaba sugay codkaagii adigaan sidii kuu jeclahay oon ku sugayaay adaa dhiigga siiyaa wadnaha saharo dhooleeye haddii aan iraahno intaa marka hadda gabayga beydka ugu dambeeya intan aan tiriya hadda tuducyadan af soomaaliga tuducya la yidhaahdaa adaa dhiigga siiyaa wadnaha sahara dhooleeye adaa dhiigga siiyaa wadnaha hadda waxaa ku jira saddex iyo toban shaqal sahara dhooleeyna sideed sideed shaqal baa ku jira marka gabaygu halbeegiisa uu kaga duwan yahay sugaanta kale waxaa ka mid a xaraf raaca iyo in aanu ka hoos marin shaqalada ku jira sideed iyo toban haddii ay ya iyo wa iyo ay soo galaan marka laga hadlayo gabayga waanu garanay dadka waxyaabo badan baa iskaga khaldamaa jiiftada oo kale qaar baa gabay ku sheega bal jiiftada nooga waran iyada
cabdikariinow jiiftadu gabayga way ka duwan tahay waxay kaga duwan tahay halkii beyt uu ahaa gabaygu iyadu tuduc bay noqotaa waxaa geli karayaane sagaal ilaa toban ilaa iyo kow iyo toban shaqal baa geli kara iyadanay kaga duwan tahay tusaale ahaan haddii aan tusaale kusiiyo aan idhaahdo aanse yaro halkan aniga aan lahaa waxaa ku jira marwoy meeshaad martaba magool ubax lagu ladhiyo bidhaan midab ugu qurxoon man baan ku dulbeerayaa ma qoro mowlaha ilaah haddaad noqotaa macduur lixaadkana meel ku jabo maxaan kuma xooreeya madaxadii saaran tahay marka haddaad eegto iyadu xaraf raaci bay leedahay lakiin xarafka ma soo labal noqonayo hal mar unbuu gelayaa because tuducdaha khalaas intaas kaga duwanta iyadana waxaa ugu dhow ay sida weyn ku kala duwan yihiin ee uu qofka ku fahmi karo inay waxaani gaba yihiin iyo inay jiifto tahay oo markuu qofku dhagaysto markiiba cabirka saari karaya maxay marka jiibta iyo jaanta iyo jabaqda way ku kala duwan yihiin ama luuqda gabayga habka loo luuqe tusaale ahaan dee gabayga waad aragtay marka la bilaabayo ragga qaar baa hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoy allah hoye hoyaalayey hoyaalayey hoye qaabkaasay u tariyaan luuqaduhu way kala duwan yihiin laakiin maxay kala duwan yihiin gabayga waa waa nus beyt bay ka yartaa halkii uu ahaa gabaygu hojiskiisa uu galayay maxaa lijir labayo toban iyadoo sagaal basaa ku jirta ama toban basaa ku jirta marka waxaa lagu halbeegayo xarafraaci way ka midaysan yihiin oo xarafkiinu xarafraac ahaada laakiin waxay ku kala duwan yihiin shaqaladii shaqaladaa la tirinaya mar walba wuu gaaban yahay shaqaladii shaqala gaabanta haa geeraarka iyo guurowga bal ka waran waxay ku kala duwan yihiin geeraarka iyo cabdikariin oo horta ummadda soomaaliyeed ayadaa u baahan inay isbarato istaraasiis waxaa jira sugaanta haddaanu fiirin hadda su-aashaadi weydiisay geeraarka iyo guurowgu geeraarku soomaalida waagi hore caan buu ka ahayo markii gabayga laga taga xeerarkii hore ee raggii hore ee soomaaliyeed waxaa soo xigay ay tirin jireen muxuu ahaa muxuu ahaa geeraarka laakiin geeraarku wuxuu la dhintay xilligii fardaha aan kasoo guurnay wuxuu ahaa sugaanta fardaha inta badan sugaantii fardaha raacsaneed buu ahaa haddaad ku noqoto goboladan hadda aan joogno sool iyo sanaag iyo dhulkan gaba muxuu ahaa nugaal iyo dhulkan ay ku badnaayeen farduhu aad baa looga tirin jiray ilaa iyo mudugta haddaad eegto marka geeraarkii wuxuu kaga duwan yahay gabayga isagu waxaa gala wax la yidhaahdo shaqaladiisa wuxuu aada ugu soo dhow yahay jiiftada halka jiiftada toban kow iyo toban sagaal ay galayeen isaguo inta badan sagaal baa gasho sagaal shaqal baa gasho tusaaleahaan haddii aada eegto waxaynu soo qaadanaynaa nin la oran jiray gobay axmed gullaan oo aan filaya inuu reer mudug ahaa reer galguduud inuu ahaa faraskiisii buu ka hadlaya wuxuu leeyahay maalintii ballankii aan ogaaska boqraynay balyadii mareer guur jeedalkayga bacdiisa bayaxow niman joogaa la banaanad wareeray yacni meel fog buu leeyahay lagaga cararay buu leeyahy ma garanaysa guurowga iyo gabaygu waxba kuma kala duwana keliya waxay ku kala duwan yihiin qaabka siiqada loo qaadayo luuqday kala duwan yihiin nin la yiraahdo muxuu ahaa gabayaa la yiraahdo jamcaale caseer caynte oo reer banaadir ahaayo muxuu aha xaggaa deganaa ilaa iyo kun sagaal boqol iyo waxaan filayaa tobankii ayuu magaalada mareeg la yiraahdo ku dhashay banaadir marka wuxuu leeyahay aqalada waxaa loo dhistaa waa in lagu dhuunto dharkaagana waxaa loo dharkaagana waxaa loo hogtaa yaadan dhaxamoonin hablahana waxaa loo dhistaa aad ka dhexal reebtid marka haddii aan siiqada hadda u qaada ninka la yidhaha maxamed gacal xayow oo kale wuxuu leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ee sida xun caadaystay sahalaan jawaab uga rabnaa waa su-aal furan haddii marka aan ka duwno aada eegta hadda halkaa waxaan dhihi karnaa dhalinyarada soomaaliyeed ee sida xun cadaystay sahaal baan jawaab uga rabnaa waa su-aal furaane maxay ku kala duwan yihiin luuqdii unbay ku kala duwanaadeen laakiin shaqaladii labaatan shaqal baa wada galay kow iyo labaatan shaqal baa geli karayo marka halka laga tiriya markii la jooga halka guurowga waa luuqda waxaa caan ku ah qaar baa caan ku ah barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha ayaanu maraynaa bartamihiisii waxaa jira isna abwaane shiribka oo dad fara badan dee ay qaadaan qaabka loo qaada iyo nooca uu yahay bal isna dadkayna dhagaysanaya sharaxaadkasi dadku shirib unbay maqlay hebel baa shirbay cabdikariino waa runtahaye shiribku dad badan aada uma fahmaan anigu hadda buuggaygan la yiraahdo muxuu ahaa gateway to somalia cultural anthropology waxaan ku sheegay shiribku asaga marka wuxuu kaga duwan yahay lug wax la yidhahdaa loo tiriyaa halkii aan lahayn tuduc iyo bayd iyo gabay iyo asaguu ka duwan yahay waxay u tiriyaan wax la yidhahda luglug buu isku raacaa shirig wuxuu leeyahay ka dharagimaya dheel barbaar inaan ka dhinta maahine marka asaga waxaa geli karaya kow iyo toban shaqal toban shaqal ama kow iyo toban shaqal baa galo waa la daraasayn karaa oo muxuu ahaa waa laga sii badin karaa soomaalidu daraasa ka lakin aan daraasadaha aan sameeyey raadraac badan ilaa iyo haddadana waan wadaa daraasadaas inaan buugii marka uu soo baxay insha allah waan wax badan kusoo bandhigo oo saad arkaysa qeybo kaleo fara badan baa ku jira oo sugaanta soomaaliyeed ah oo halkan aan lagu soo koobi karinoo hirwadii oo kalea ka mid ah laakiin shiribku waa aynka aan kuu sheegayo nimankaas beelahaas banaadirda gobolka banaadir iyo shabeelooyinka shabeellada dhexe gaar ahaan jowhar aageeda ayaa aada looga tiriyaa marka gobolada waqooyi iyo dhulkan hadda aan joogno ilaa iyo muxuuaha soomaali galbeed ilaa iyo haddaan fiirino dhulkan somalilaanta aada loogama tiriyo laakiin xaggaas ayuu caan ku yahay shiribku markaas kan saas kaga duwan yahay bn waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid a hadda waxaa soo kacday dhalinyaro fara badan oo qaar gabayayaan qaar jiiftada tirinayaan waxaa laleeyahay waxaa adkaatay xaggii maskax kuhaynti oo buog baa lagu soo qoranayaa gabaygii ama mobilekii baa lagu soo qoranayaa ka waran in la qabto oo la xifdiyo oo gabaygii la jeediyo cabdikariinow waa arrintaasaad sheegtay weeyo waagii hore waagii aan af soomaaligu qornayn laakiin lagu hadli jiray dadka soomaaliyeed sugaanta waxay ugu jirtay booska maanta warbaahinta ay ku jirtay horta ku jirtay waa inaad arrintaas aad ku baraarugtaan bahdiina saxaafadda gabaygu wuxuu ahaa wixii fariimaha lagu gudbin jiray wuxuu ahaa sugaanta soomaaliyeed qeybaheedaba haddii la fiiriyo waaga hore marka raggii soomaaliyeed aan wax qori jirin laakiin wax aan akhrin jirin wax aan qori jirin laakiin maskaxda ku hal abuuri jiray xifdigooda ayaa aada u wanaagsanaa sababtana waxay ahayd dee ninkan uma fududeen inuu wax qoro oo far qoran ma jirin af soomaaligu ma lahayn waxaa aada u yaraaday xifdigii sugaanleyda soomaaliyeed liana hawshii waa u fududaato howl fududeyn baa timid qofkii wixii waa u qoran yihiin wuu akhrin karaa meel fagaaraha aduu ka jeedinaya mobilki buu iskaga qoranaya mobilki buu ka eegaya ama warqad buu ku qoranaya laakiin waaga hore ninka soomaaliga ama gabadha soomaaliyeed ee sugaanta tirinayso uma sahlaneen oo far qoran ma jirin saa daraadeed waxa ay dadku ku dadaali jireen inay wax xifdiyaan bulshaduna waxay ku fooganeed oo aada iyo aada ihtimaam iyo danayn u siin jirtay sugaanta oo dee waad ogeedo daad fiirisa silsiladihii soomaalida ay isdhaafsadeen tusaalahaan adaan usoo qaadana silsiladii gubo oo ka mid ah silsiladihii soomaalida soo maray ee aadka la isugu gabiyay ee halaburadii weynaaye sida cali dhuux aadan iyo qamaan bulxan iyo salaan carabi iyo maxamed fiin iyo muxuu ahaa gabayaagi weynaa ismaaciil mari iyo rag badan ay ka qayb galeen waxaa la tirinayay ninka isagoo joogo muxuu ahaa gobollo kala duwan ayagoo joogeen bay tirinayeen kadibna dadkii baa xifdinaya oo soo qaadaya oo sii gaarsiinaya kadibna baaritaankii la sameeyey odayaashii maskaxda ku hayay baa lagasoo laga soo minguriya oo jaamac mar ciise allaha ilaahay kheyr ha siiyo markuu wax ka qoray muxuu ahaa iyo jaamac kadiyo oo duubay muxuu ahaa abwaan idaajaa axmed faarax cali idaajaa oon aada halkan uga salaamayo una mahad celinayo doorka ee raggaas iyo ragga kale faraha badan kuleeyihiin sugaanta soomaaliya ururinteedii rag badan oo kalea jiray iyo raggii afka soomaaliga isku xeeray muxuu ahaa ama howl badan muxuu ahaa ka geystay marka waxaan kusoo koobi karaa hadalkayga waagii hore badiil ma jirin ninka haddaan wax xifdinin ma awoodin inuu wax gudbiya laakiin maanta waxay u sahlantu wax qoro inuu tumeel iska dhihi shaqooyinkiisa iska wata ha u kaydsado oo taasaa marka keentay waxaynu aragnaa dhalinyaro fara badan dadaadu yar baa doonaya inay kusoo biiraan oo wax qoraan oo gabaya noqdaan bal ka waran caqabadaha aad aragta ee hortaagan marka dhanka qoraalka laga hadlayo marka ay gabay tirinayaan markay jiifto tirinayaan markay geeraar tirinayaan aada is leedahay arrinkaas waxay u baahayeen in dadka aqoonta durugsanula ay wax kala qabtaan dhallinyaradaas iyo jiilka cusub ee kusoo biiraya cabdikariino waa arrin muhiim ah su-aashaadii weydiisa waa su-aal maangal ah loona baahan yahay jawaab waafiya in laga bixiyo anigu waxaan oran lahaa dhallinyarada soomaaliyeed waxna waa hibe ilaahay ku siiyey oo habeen la iskama qaaday soomaalida oran jirta beydka ama tudaca gabayga ama sugaanta kala qaybaheeda markaad tirinayso waa inaad xaraf weyn ku bilowdaa capital letter af ingiriiska lagu yiraahdaa waa in uu yahay tuducyo gaagaaban ama maaratay laakiin sidii haddaa tira waan isku daba qoraya waxaan u qorayaa marka waa inay bartaan habka loo qoro xeerarka waxaad arkaysaa gabay qoran oo hojiskii iyo horiskii hakad lama kala gelinayo in hakadkii meesha uu ku habboonaa la geliyo ama ubaxaynta qurxinta waana inagoo barnaamijkeenii n gabagabadiisa ku jira waxaa jira dhalinyaro fara badan baa baraha bulshada kusoo qora qoraallo ay kaga hadlayaan gabayada iyo jiiftooyinka marka labadaa su-aalood baynu israacinaynaa oo qorista baraha bulshada ay ku qorayaan ama ha saxnaadeen ama ha khaldanaadeen midda labaad bandhigyo fara badan baa lasoo bandhigaa buugag lagu qoray oo lagu qabto hargeysa muqdisho garowe ma jiraan aada suran karto buugta la qoraya waxaa ku jira gabayo waxaan aragnaa badanaa waxay ka hadlayaan nolosha caadiga cabdikariinow haddii halkaa aan isku daya inaan anigu fahan ahaantii sida ila tahay uga jawaabo dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta sugaanta curiso ma yaro ma tiro yaro laakiin ma taya badno ayaan anigu odhanayaa waxa macnaha sameynayana tirada ma aha waa tayada ayaa loo baahan yahay gabayga ama suugaanta soomaaliyeed marka la sameynayo waxaa loo baahan yahay bulshada waaqaceeda iyo qaabka ay u nooshahay waxay ku nooshahay iyo xaaladaha jira iyo taariikhdeeda in lagu soo bandhigo tusaale ahaan in maamulkii lagaga hadlo tusaale ahaan in lagaga hadlo dhaqaalihii siyaasaddii in lagaga hadlo horumarkii in lagaga hadlo diinta in lagaga hadlo kaydinta iyo afka in lagaga hadlo suugaanta markaad tirinaysa waxaa loo baahan yahay dhowr shay inaad eegto quruxda gabayga waa la eegaa ama suugaanta ku jirto waxaa la eegaa taariikhda uu kaydinaya jiilalka soo socdo taarikh intee dhan buu uga tegi doonaa inagu hadda wixii in afka lagu kaydiyo in erey cusub lagu soo kordhiyo oy wax soo biiriyo ninka soomaaliga ama gabadha soomaalida maanta suugaan tirinayso waxaa looga baahan yahay intaas oo dhanba inay tixgeliso qeybaha bulshada markaan fiirino in bulshada tusaale ahaan xuquuqdeeda lagu difaaco suugaanta in taariikhdeeda lagu kaydiyo midnimadeeda iyo nabadda in lagaga qeyb qaato laakiin hadda dhalinyarada somaliya waxad arkaysa suugaan buu iska tirinaya gabaygii ama suugaan buu kule markaad tiriso erey cusub kuma jiro taariikh fiican oo uu soo bandhigayo oo maanta waaqaca dalka uu ku jira iyo xaaladaha lagu jira ma soo bandhigayaan in badan way yaryihin way jiraan dad soo bandhigo ereyo sii dabargo-ayo horena laguma kaydiyo marka erey xulashada waa waxa ugu muhiimsane loo baahan yahay dhegaystayaal waxaa intaasu inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani qaybtiisa labaad aan ku wareysanaynay abwaan qora maxamed cabdiqaadir daawuud istanza waxaanu ku eegaynay qeybaha iyo halbeega suugaanta soomaaliyeed oo uu ka mid yahay gabayga jiiftada geeraarka iyo gurowga shiribka intaynu barnaamijkaasi mid lamid aan dhammaantay aanu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aan intaasi ku dhaafno barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo diyaariyey cabdikariim olol haatanna kusoo dhowaada wararkii isboortiga waxaa inoo hayay jamaal axmed cismaan
haddii aynu ku horrayno maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub dalka sbein oo kale kulamada maanta dhici doona waxa ay kala yihiin naadiga kubadda cagta ee khitafe ayaa gegadeeda waxay ku martigelin doontaa naadiga eber leganis ayaa sidoo kale waxa ay soo dhoweyn doontaa naadiga real sociedad labadaasi kulan ayaa horyaalka dalkaasi sbein maanta laga dheeli doonaa bundisliigaha dalka jarmalkana bayer munshin waxay la dheeli doontaa naadiga hovenheim halka liigwanka faransiiska leon iyo strasburg ay dheeli doonaan hase yeeshee maalinta beritaa ayaa kulmada ugu xiisaha badan ay dhici doonaan horyaalka dalkaasi ingiriiska naadiga arsenal ayaa raadinaysa weli guusheedii ugu horreysay ee horyaalka kadib markii labadii kulan ee ugu horreeyey laga adkaaday arsenal waxa ay martigelin doontaa naadiga westham waxaana la isweydiinayaa haddii naadigaasi arsenal ay guul ka gaari doonto naadiga westham iyo in kale kulamada kale ee dhici doona waxay kala yihiin naadiga wolverhampton waxay la dheeli doontaa naadiga manchester city f c barnmouth iyo everton ayaa wada ballansan hardsfield town waxay la ciyaari doontaa naadiga cardiff city halka southampton iyo lester cityna ay dheeli doonaan liverpool ayaa la dheeli doontaa naadiga brighton and hove albion laliigaha dalka sbain maalinta berito kulamada dhici doona waxa ay kala yihiin deportivo alves waxay la dheli doontaa naadiga real betis raya vayakano ayaa waxa ay u socdaali doontaa naadiga atletico madrid halka kulanka ugu dambeeya beri dhici doona uu yahay naadiga rayo fayodolid oo gurigeeda ku martigelin doonta naadiga barcelona seriada dalka talyaaniga ayaa laba kulan oo xiiso badan dhici doona maalinta berita waxaana naadiga lazio ay u socdaali doontaa naadiga yuventus sida la xasuusto naadiga yuventus waxa ay dhowaanta la soo wareegtay ciiriyaan cristian ronaldo oo kulankiisii ugu horreeyay naadiga kubadda cagta yuventus u saftay kadib markii horyaalka uu furmay toddobaadkeenu kasoo gudbinay naadiga yuventusna guul dirhaya saddex gool iyo laba gool ay ka gaartay naadiga kiyeva verona inkastoo ronaldo wax goola uusan dhalin kulankaas haddana goolo dhowr ah ayuu sigay napoli ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga ac milan tababare carlo angelotti oo naadiga kubadda cagta s s c napoli hogaaminaya ayaa ka hortagi doona kooxdiisii hore uu soo leelin jiray ee naadiga ac milan oo xaaladeedu muddooyinkii ugu dambeeyey aysan wanaagsanayn tiijooyinkaasi iyo waxyaabaa kusoo kordho dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaahay raado xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
jamaal axmed ismaan ayaa nala socodsiinayey wararkii ciyaaraha haatan aan ku nasanno codka fanaanada ikraan jaamac ismaaciil iyo heesteeda boga bogga iyo wadnaha
sida tahay bidhaatiyo inayo hawbadiyo webi bilantaada aragtida naftu ku balwaysa sida tahay bidhaatiyo inayo hawbadiyo webi bilantaada aragtida naftu ku balwaysa badankiiyo jidhkaygiyo bogga iyo wadnaha bidic beerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay badankiiyo jidhkaygiyo bogga iyo wadnaha bidic beerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo reer lulow tumay kaalay kaalay kaalay boqolka ruunow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka ruunow kaalay balcaddaa sidiisii adiga heesaa barbartiyo reer lulow tumay kaalay kaalay kaalay boqolka ruunow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka ruunow kaalay sida tahay dhulbaadiyo inayahow bustaanada ee cawda beeraha dabta lay babiraya sida tahay dhulbaadiyo inayahow bustaanada ee cawda beeraha dabta lay babiraya boodheri sidiisii hawrarta bilicda leh baaldahaba ugu qoray ugu qoray ugu qoray ah, igu qoray ugu qoray boodheri sidiisii hawrarta bilicda leh boodheri siriisii howlaarta bidec leh iyo codka baxsan ee egraan jaamac ismaaciil iyo heestii bogga iyo wadnaha dhegaystayaal waxaa u dambeysay idaacaddayadii dhallinyarada ee aad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a halkaas ayaanu ku ekeynaynaa tan iyo kulantadeena dambe iyo idaacadda galabnimo ismaqal dambe oo xiise leh erlulow tumaye kaalay kaalay kaalay boqolka ruunow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka ruunow kaalay adiga heesaha barbaaratiya beer lulawtumay